tan iyo saaifbixii dacwada islaamka waxa ay muslimiinta meel weliba oo ay joogaan wajahayaan dhibaatooyin badan oo oga imaanaya dadka gaalada ah ee doonaya inay ka hortagaan nuurka allah islamarkaana ay hor istaagaan faafitaanka dacwada towxiidka dowladihii kala duwanaa ee soo maray caalamka islamarkaana dullaysan jiray basharka ayaa waxa ay dagaalkooda ugu weyn iskugu geen jireen la dagaalanka diinta islaamka iyo sidii loo tirtiri lahaa raadadkeeda iyagoona dhibaatooyin adag u geysan jiray dadka muslimiinta ah inkastoo ay hagardaamooyin badan u maleegeen islaamka iyo ehelkiisa haddana waa ay u suurageli weysay sidii ay rabeen oo diinta ayaa si xawli ah ugu faaftay daafaha dunida iyadoo gebi ahaanba ay burbureen iskudayadii ay gaaladu ku doonayeen inay kaga hortagaan faafitaanka dacwada casrigan aynu maanta nool nahayna waxa uu ka mid yahay kuwa sida adag loola dagaalamaya dadka muslimiinta ah waxa ayna arrintu gaartay in uusan jirin dhul ka mid ah caalamka islaamka ilaa waa lagu duulay oo waxa uu martigeliyey dagaal saliibi ah oo ay hogaaminayaan dowladaha sheegta quwadaha caalamka turkistaanta bari waxa uu ka mid yahay meelaha ay dhibaatooyinka ugu adag ku wajahayaan muslimiinta waa dhul ballaaran oo ay ku nool yihiin malaayiin ruux oo muslimiin ah oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda turkida wuxuu dhulkan islaamku gaaray waayo fog hogaamiyihii mujaahidka ahaa ee qutayba binu muslim albaahili ayaana magaalada kashqar ee caasimadda turkistaanta bari wuxuu furtay sanadkii sagaashan iyo lixaad ee hijiriyada mid ka mid ah boqoradii ka talin jiray dhulka turkistaanta bari oo lagu magacaaba istook boqora khan islamarkaana qaatay diinta islaamka ayaa sidoo kale kaalin weyn ku lahaa in uu islaamka saldhigta dhulkan muslimka ah xilligaasna waxaa boqorkan la islaamay ku dhowaad hal milyan oo ruux fadliga oo dhammi allah ayuu u sugnaaday oo hogaamiyaha faatixa ah ee qutayba binu muslim albaahili u suurageliyey inuu furta dhulkaas islaamkana uu ku faafiyo taasi ayaana dhibtay gaaladii gumaysiga ku haysatay muslimiinta iyagoona xoojiyey dagaalkooda ka dhanka ah islaamka sanadkii kun toddoba boqol iyo lixdankii ayuu dhacay ixtilaalkii ugu horreeyey ee ay shiinuhu ku qabsadaan dhulka turkistaanta bari kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii ayayna dowladdan shuuciyadda ah si buuxda oo la wareegtay dhulkaas kadib majaasir iyo xasuuqyo foolxun oo ay kula kacday dadka muslimiinta ah in ka badan boqol iyo labaatan kun oo ruux oo ka mid ah muslimiintii ku noolay turkistaanta bari ayaa la sheegaa inay dishay dowladda shiinaha ah sanadkii kun sagaal boqol konton iyo labadii miilaadiyada kuwaasi oo ay badankood ku jireen culimmada muslimiinta ee mandiqadda waxaana taasi sheegay burhaan shahiidi oo xilligaasi ahaa waaliga mandiqadan turkistaanta bari ee uu shiinaha gumaysto dowladda shiinaha ayaa ciidamo badan soo dhoobi jirtay waddooyinka waaweyn ee dalkaas kuwaasi oo raafi jiray muslimiinta islamarkaana kula kici jiray gaboodfalle xanuun badan oo aan la suuraysan karin waxaana la sheegaa in dowladdan shuuciga ah ay dishay lixdan milyan oo muslimiin ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka turkiga kuna noolaa turkistaanta bari tiradan ayaa ka badan midda ay dowladaha shisheeye ka laayeen muslimiinta bosniya ciraaq afghanistan shiishaan iyo filistiin waxayna muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay cadaawadda ay dowladda shiinaha u qabta dadka muslimiinta ah muslimiinta iyo guur ayaa marar badan ka mudaaharaaday xadgudubyada iyo dhibaatooyinka aadka u foosha xun ee ay kala kulmayaan dowladda shuuciga ah ee shiinaha balse taasi culayska kamaysan yarayn oo dowladdani kibirka badan ayaa sii wadatay dhibaatada iyo gumaysiga ay ku hayso muslimiinta ku nool turkistaanta bari badi waxaa idhihii dhaqaale ee dalka la wareegay qowmiyado gaalo ah iyadoo muslimiinta laga fogeeyey wax waliba oo nolol ah islamarkaana la dul saaray culaysyo adag oo ay ka mid yihiin in aanan wax xuquuq ah loo ogolaan iyo in luuqadooda aysan ku dhigan madaarista iyadoona lagu soo rogay go'doon aad u adag intaasi loogama harin walaalaheenna muslimiinta ah ee iiguur waxa ay dowladda shiinaha u diiday oo ay kala dagaalantay shacaa'irta diinta islaamka iyadoo had iyo jeer ku samayn jirtay korjoogtayn iyo inay ka fogayso diinta taasi oo dhibaato adag ku noqotay muslimiinta mandiqadaasi ku nool qaraaraadka ay dowladda shiinaha ku soo rogtay muslimiinta iyo xajiraadaha ay ka saartay diintooda waxaa ka mid ah in sanad waliba marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan ay soonka ka mamnuucda shaqaalaha mucalimiinta iyo ardayda muslimiinta ah ee ku nool mandiqada turkistaanta bari madaxda dowladda shuuciga ah ee shiinaha ayaa amar ku bixin jiray inay furnaadaan goobaha raashiinka lagu iibiyo ee ku yaala dhulkan iyadoona si khasab ah soonka looga furi jiray muslimiinta qofkii ka biyadiidana waxa ay marsiin jireen ciqaab aad u adag waxaa sidoo kale qaraaraadka ay dowladdan ku soo rogtay muslimiinta ku nool mandiqadan ka mid ah inay gebi ahaanba mamnuucday niqaabka iyo xijaabka sharciga ah ee haweenka muslimaadka ah ay qaataan sidoo kalena diiday inay ragga daystaan garka sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxa ay dowladda shuuciga ah ee shiinaha gebi ahaanba mamnuucday magacyada islaamiga ah si gaar ah labaatan iyo sagaal magac oo ay qoysasku ka mamnuucday inay carruurtooda u bixiyaan waxaana magacyadan ugu horeeya magaca moxamed oo ah kii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalem waxa ay bayaan ay xilligaasi soo saartay dowladda shiinaha ku sheegtay in carruurta loo bixiya magacyadaasi aysan heli doonin daryeel caafimaad iyo waxbarasho xayiraadaasi ayaana kulansanaysay magacyo badan oo diineed sida moxamed islaam qur'aan jihaad maka iyo madiina weli dowladda shiinaha ayaa dhibaato aanan xad lahayn ku hayso muslimiinta ku nool turkistaanta beri waxa ayna ka mid yihiin dhaawaca muslimiinta ee maanta ku dayacan waddamo badan oo caalamka ka mid ah iyadoo ay gaaladu kala qaybiyaan muslimiinta dhexdoodana ay dagaallo ku oogeen si aysan u dareemin cadaawadda gaalada iskuguna gurman